haatana kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay o inala socotiinaysaa caashe ibraahim aadan caashe cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno sheekada laba gabdhood oo soomaaliyeed oo kala jooga laba dal oo sheekadoodu ay leedahay xiise gaara ruqyo kuusow iyo ifraax sucdi xasan waa laba gabdhood oo iyaga oo haysta shaqo xirfadeed mushaar sare leh haddana ka doorbiday inay iyagu isu shaqeeyaan waxay barnaamijkan kaga hadlayaan waxay arrintaa ku doorteen ruqyo kuusow waxa ay ku nooshahay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waa kalkaaliso sare oo caafimaad oo la soo shaqaysay qaar ka mid a cisbitaallada ku yaala dalkan maraykanka haddase waxa ay ka shaqaysaa xafiis u adeega xarumaha daryeelka dadka waaweyn iyo sidoo kale kuwa naafada ah oo ku yaala magaalada colombos oo ay iyadu leedahay waxaan ahay nurse soomaaliya dadkii nursingka kaga soo baxay aan ahaa professional nursingka markii la sameeyey college dadkii kasoo baxay aan ahaa groupkii labaad soomaaliya markaan joogay inta markaan imaadayna maadaama aan dhaawacnaay hal sano kadib aan aan markaan qaliinkii iyo wixii ka baxay ayaan waxaan ugu noqday divan waxaan ugu noqday iskoolkii markaasaa nursingkii mar labaad ku noqday markaasaa nursing ku shaqeeyey dalka canada iyo maraykanka waxaan ku shaqeynayay since two thousand four-kii ayaan michigan ka shaqeeyey isbitaal michigan ku yaalo two thousand four ilaa two thousand ten awalkeedii haddana two thousand ten ilaa iyo two thousand thirteen waxaan ka shaqeeyey ohio isbitaal ku yaalo thirteenkii wixii kasoo dambeeyeyna waxaan still nursing aan ku shaqeeyaa laakiin shaqo oo aniga aan leeyahay aan aan aan u shaqeeyaa waxaan always jeclaa inaan aan ahaado qof oo independent eh oo asaga isu shaqeynaayo xataa markii aan soomaaliya joogay muddo markaan waxyar ka shaqeeyay isbitaaladii waxaan galay ganacsi oo aniga iskay aniga aan u shaqaysanayay haddana inta markaan imaaday maadaama wadankii wadan aan ku cusbahay uu ahaa aan aqoonin axwaalaadkiisa iyo sida oo shaqooyinkiisa ay tahay waxaan ku khasbanaaday profession aan lahaa waxaan ku khasbanaaday inaan horta iskoolkii dib ugu noqdo markaan dib iskoolkii ugu noqdo si aan professionkayga uga uga dhigo profession oo north america ka shaqeynayo isbitaalada marka aan shaqada ka bilaabayeyna always waxaan jeclaa inaan waxaan aniga wax aniga aan leeyahay aan ka shaqeeyo laakiin isbitaalada si aan uga shaqeeyo waxay ahayd inaan experiencena ku qaato sida ay u socoto shaqada nursingka iyo maadaama aniga africa aan ka imaaday intana north america ay aada iyo aada u kala sareeyaan horta inaan arko sida isbitaallada u shaqeynayaan anigana experience aan ku qaato aan ogaado sida ay ay u shaqeeyaan sidaas markii aan sameeyey kadibna aan u gudbay inaan aniga iska isu shaqeeyo si la mid ah sida shaqo kasta oo la qabto gudaha dalkan maraykanka iyo meelo kaleba cisbitaalladii ay ka soo shaqaysay ruqyo kuusow waxay lahaayeen faa'iidooyin dhaqaale iyo sidoo kale culays xagga waajibaadka ah oo wada socda sida ilaalinta xilliyada shaqada iyo gudashada waajibaadka shaqada ee loo igmaday waxaan shaqayn jiray laba iyo toban saacadood habeenkii waxaan shaqayn jiray afar maalmood mararka qaar xataa shan maalmoodaan shaqayn jiray oo min laba iyo toban saacadood ah waa iska garan kartaa marka aad laba iyo tobanka saacaawa soo shaqayso caruurna ay ku joogto oo subaxdii inaad markaad shaqada ka imaato haddana iyagii iskoolkii u diyaarintoodii aada gasho waxaan seexan jiray inta aan iskoolka ilmaha markaan u diro ilaa ay haddana iskoolka ka imaanayaan markay iskoolka ka yimaadaan haddana markaas aan iyakii markaan kale isku hagaajiyo haddana aan isu diyaarinayo inaan shaqadii mar labaad aado waxay ahayd shaqo aada u dhib badanna way ahayd shaqo fiicanna way ahayd sababta waxaa waaye shaqo professional ahay ahayd shaqo loo baahan yahay ay ahayd shaqo waxay ahayd waxay aniga aan raba aan samayn karay isbitaalka maanta haddaan ka tago berita haddana isbitaal kale aan horey shaqo ka heli karay intii ay ruquyo ku shaqaynaysay xirfadeeda kalkaalisanimo waxay mar walba maanka ku haysay in ay ugu dambayn u wareegto shaqo ay iyadu isu shaqaynayso oo ay wax ka barato hawsha ay u hayso cisbitaallada ay la shaqaynaysay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen waxaan ka shaqeeyey units badan waxaan ka shaqeeyey unit oo geriatrica la dhaho dabcan dadka waayeelka ah oo stroga uu ku dhaco waxaan ka shaqeeyey unit oo qaliinka dhabarka waxaan ka shaqeeyey unit oo qaliinka maskaxda eh waxaan ka shaqeeyey unit qaliinka kaadida eh waxaan la shaqeeyey dad aada iyo aada iyo aada aan jeclaa inaan la shaqeeyo waxaan la shaqeeyey dad oo maamulka dadka noo hayay noqday dad aan aada isugu fiican nahay oo to the point aan gaaray aniga naftarkayga inaan shiftiska qaarkood aan madax ka ahaado ugu dambeyn ruquyo waxa ay u wareegtay gobolka ohaayo magaaladiisa colombos oo ay markii dambena ka hirgelisay xarun u adeegta daryeelka dadka waaweyn iyo kuwa naafada ah taas oo wax weyn ka bedeshay nolosheeda sida ay mar kale inoo faahfaahinayso ruquyo sababta aan ugu wareegay ohio waxay ahayd opportunity-ga yaalay markaas michigan ma oolin opportunity-ga markaas aan ku arkay ohio markaan tegay anigoo iska safraan tegay aan soo arkay opportunity-ga aan ku arkay ohio ma oolin michigan wuu yaalaa michigan horta realityga laakiinse aniga markaas michigan marka aan joogay waxaan joogay meel soomaali badan oo muxuu ahay waxaas ka shaqeysa ay joogin absolutely horta soomaali shaqada hadda aan hayo oo hayso maba ay joogin meesha aan deganaa waxaan joogay meel isbitaalka aan ka shaqeynayo wax nurse ahoo soomaali aniga keligayaan ahaa marka qof ii sheego ama waxa shaqada hadda aan hayo sida loo bilaabi lahaa ii sheego ma aana arkin ama igu kaalmeyn karo laakiin ohio anigoo oo safar ahaan uu ku tegay ayaan soo arkay arrinta soomaali badanna ay joogto oo ka shaqeyso marka markii aan wareystay ayaan waxaan arkay dad yiri soomaali ahoo yiri kaalay annaka ayaa kuu sheegeyn sida aad sameyn lahayd inta mow haddii kale xataa waxaan arkay soomaali qabto businesska hadda aniga aan qabo oo i dhaheen kaalay waxaan u baahannahay nurse ee annaka noo shaqeeya annakaa ku siinayno lacagta isbitaalka ku siinaayo tu ka badan ba annakaa ku siinayno marka businesskaaga waa home care businesskayga home care waaye dadka waayeelada ah dadka oo disabledka ah yar iyo weyn waxay ahaadaanba ayaan guryaha shaqaalo ugu diraa shaqaalahaasa dadkaas si ay usoo kaalmeeyaan marka dawladda anigana muxuu ahay siiso lacagta anigana iyo kaan lacagta siiyaa marka adigana kaalintaada shaqadaas home careka maxay tahay aniga kaalintayda waxaa waaye director of nurs director of nursing waxaa waaye home careka wuxuu ukala qaybsan yahay laba qaybood labada qaybood oo ah guud ahaan horta anigaa iskale unarkaan ahay tan labaadna waxaa waaye waxaan madax ka ahay general manage maamulka guud horta madaxaan ka ahay tan hoosena waxaan madax ka ahay nurseska u shaqeeyo because nursesna way ishaqeeyaan kaaliyaalna way ishaqeeyaan kaaliyaalna way ishaqeeyaan kaaliyaasha waxay kasoo shaqeeyaan guryaha dadka inay ku kaalmeeyaan kalkaaliyaashana waxay ka shaqeeyaan qofka daawo haddii la siinaayo hadduu dhaawacan yahay oo dhaawaciisa lasoo boogtiisa lasoo dhayaayo haddii la duraayo haddii uu isbitaal ka imaaday oo wax daktarka uu dhahay haloo sameeyo loo sameynayo marka nurseskaas kow horta waxaan sameeyaa qofka marka la iisoo diray ee ladhaho qofkaas aan u baahannahay waa inaan aniga aado oon soo assess gareeyo oon soo ogaado wax qofkaasi u baahan yahay iyo waxa aan u qabanayno markaas haddana markaan soo noqdo xafiiskayga aan kusoo noqdo inaan kalkaaliyihii iraadahayo qofkan waxaan waxaan waxaan u baahan yahay waxaan directionkii inaan siiyo aidkana inaan aniga sii aan dhaho saan iyo saan iyo saan ad yeeleysa wax keer balaan la dhaho aan sameeyo intaas markaan sameeyo haddana marka ay shaqada soo qabtaan inaan ogaado shaqadii sidii la rabay ma loo qabtay haddana waxaan kaloon qaabilsanahay advertisement-iga inaan muxuu ahaay case managerada iyo social workerada iyo waxaas intaan aan inaan advertisement usoo sameeyo si uu kanveriga u dhismo laguma yaqaano adiga kanverigaaga qof yaqaano male xafiiskaaga qof yaqaano male waxaad qabatid qof yaqaano male adiga marka adiga inaa isa suuq geysid waay oo aad tiraahdo qofkaas qofkaasaan ahay egensigaasaan haystaa waxaas waxaasaan qabtaa haddaad u baahan tahay qof yani social workers oo waxaa jira stateka qaabilsan oo dadka marka qofka lasay qofkii isbitaal oo kasoo baxay ama waayeel waaye ama disabled waaye waxay qabaan dad social workers oo iyoka qaabilsan oo stateka uu u qoraayo oo leeyahay marka social workers oo leeyahay qofka inay intay u tagaan ay dhahayn haye maxuu qofkan u baahan yahay wuxuu u baahan yahay nurse wuxuu u baahan yahay kaalmo adig wax alaale kaalmo wuxuu u baahan yahay marka shaqadii inaad qaban kartaan aad la socodsiisaan kays weekaradii la shaqeynaya isbitaalada iyo dadkii social weekaradii yes marka inaan dhahno annaka waana kan nursingkiiaan wax ka qabanaynaa aidkii aan diraynaa qofkiiaan waxaan u qabanaynaa waxaanaan samaynana waxaanaan sameynaynaa isbitaal hadduu u baahan yahay qof waan u dira inaan qaado oo isbitaalkii geeyo marka waxyaabahaas inaan suuq aan suuq geeyo aniga marka aan suuq geeyo si markaas si- si markaas hadhow ah beeshankii ay u baahdaan in hawshaas loo qabto loogu soo diro kambanigaagii ha sl social workada waxaa waaye dadaa soddon qof afartan qof konton qof lixdan qof ayay mas-uul ka yihiin marka qof allaal qof inta mas-uuliyadda ay ka yihiin qof allaal qofkii meel u baahdo qofka maanta hadduu isbitaal galo oo isbitaalka kasoo baxo oo daktarkii uu dhaho qofkaanaysa waxaa loo baahan yahay in daawadiisa daawadiisa ma cuni kara ee daawo qof siiyo oo markaas isagaa loo baahan yahay ama qofkaan muxuu ahay gurigiisa xataa musqusha ma gaari kara ee qof uu kaalmeeya loo baahan yahay qofkaasoo kale marka ksmargiskii aniguu isoo waca wuxuu ileehaye qofkaas qofkaasaan hayaa waxaasi waxaasaan u baahanaya gurigiisa ma qaban kartaa dan aniga gurigaan tegaa wixiiaan soo ogaanaa daktarkiiaan la hadlaa waxaan leeyahay waa qabanaa warqadii isoo saxiixa waa iisoo saxiixa waa tegaa heerbalaankii iyo wixiiaan soo dejinaa markaasaan aan u diraa neerfkii ama aidkii hadba qofkii waxa uu u baahan yahay
si la mid a ruquyo ifraax sucdi xasan waa gabar soomaaliyeed oo deggan magaalada ottawa ee dalka kanada waxa ay sannad ka hor bilowday ganacsiga nooca loo yaqaano online business oo ah mid badeecada lagu kala iibsado xagga internetka ifraax waxa ay sidoo kale muddo toddoba sano ah la shaqaynaysaa dowladda kanada muddo toban sana ah waxaan u shaqaynaya communitigeena haddii ay noqoto dhallinyaradeenna sida loo kobcin lahaa waxbarashadoodii iyo horumarkoodii haddii ay noqoto haweenkeena iyo gabdhaheenna sidii meel walba ay uga muuqan lahaayeen tobankaas sano aniga oo nine to five u shaqeeya dowladda canadaan ka shaqeeyaa anigoo nine to five u shaqeeya haddana dhowr dhowr saacadood maalin walba gelin jira communitigeena marka casharka ugu weynaa tobankaas sano barta waxa weeye haddii uu qofka rabo inuu dhaliyo isbedel dhab ah wax la taabto waa inuu dhaqaalo abuuraa marka dhaqaalahaasaan galay sanad ka hor alxamdulilah maantana tiamkayga wuxuu marayaa conton tim qof hadeertaana afar gabdhood oo gabdhaha ugu firfircoon tiamkayga waxay ku sugayiin hargeysa waxaynu qaban doonaa arbacada soo socda haduu ilaahay idba kulan weyn aan u sharxeyna dadka waxaan iibino iyo sida looga ganacsado fursadan oo adduunka sidaan oo la jaan qaadna insha allah augustna waxaan ku qabanaynaa kulankaas oo kale jabuuti dabcanna inta kaleo wadankii hooyo meel kastay soomaali degannaha waa rajeynayna inaynu gaarsiino ganacsiga ifraax ka hadlayso waa mid noocee ah muxuuse kaga duwan yahay ganacsiyada kale waatan mar kale ifraax waxa waaye ganacsiga aan sameeyo waxa waaye online business waxa ay dhahaan oo maadaama adduunka hadda saynu ognahay adduunka oo dhan wuxuu u socdaa waxa waaye online-kaas sidoo kale waxa waaye wax global ah wax adduun weynaha meel waliba uu qofka jooga uga shaqaysan karo siduu qof kasta internet iyo wax kasta u haysto uga shaqaysan karaa facebookkaasaa lagu xayeysiisan karaa dadka halkaasaa looga sharxi karaa waxaan iibiyey marka waxaa ka mid ah abaayo dawo caafimaad oo ay dhahaan fountain of life oo dabiici waxa ah oo geed laga sameeyey oo u fiican waxa hadday tahay kor xanuunka oo kale haddii ay tahay dadka energiga ku yaryahay macaanka sokorta waxyaabahaas oo dhan u fiican marka sidoo kale waxaynu iibinaa waxa ay dhahaan skin care oo wejiga korka la marsado oo daryeelka haweenka iyo raggaba way isku jiraan oo natural ah kambaniga waa canadays marka canada health canada waxa ay dhahaan oo caafimaadka safaaradda caafimaadka baa approve garaysay in ay tahay wax safe ah dadka isticmaalay waxaa ugu horreeyey aniga iyo hooyaday macaan hooyaday waxay qabtay kor xanuun muddo shan iyo toban sano ah salaada socodka jiifka wax waliba aa dhibi jiray saddex maalmood markii ay waday bay isla markii nafis dareentay kadibna heer waxay gaartay hadda salaadeeda ee caadi u tukato awalka hore markay sujuudda iyo tukanayso waxaas dhib bay ku ahayd intii qof aan usoo bandhigayna communitygana qof waliba saas toban dhibcood qofka maalinta af ka qaadanaya qofkii raba korkana nabraha busbuska xajiinta waxaasan waa la dagaashaa iyo qofka timaha raba inay usoo baxaan oo kale korkuu marka marsanaya iibinta badeecada ay iibiso ifraax ayaa waxaa kaalin weyna ka qaatay shabakadaha bulshada iyo sidoo kale qaabab kale oo ay u aragto inay muhiim u yihiin suuqgeynta badeecadaheeda shaksi ahaan baan ugu sharxaa wax waliba meelaha laisugu imaado communitigaan tagaa tiamkaygan ay tagaan dadka kalena badankood adduunweynaha dadka isku xiranna waxaynu kusoo bandhignaa social mediaha hadda jimco walba waxaan sameeyaa live facebook live waxa ay dhahaan oo aan ku sharxayo oo dad badan intaasoo kun oo qof adduunweynaha ay fiirsadaan marka labada waan adeegsanaa online iyo qof qofba waan adeegsanaa marka waxaad sheegtay in aad suuqgeyntaada ugu badan ay tahay dhinaca soomaalida marka ma kambaniga kuu wakiishay in adiga focuskaaga ama halka aad wajahayso inay noqoto dadka soomaalida su-aal fiican aniga waddankan canada aan joogo aan ku barbaaray labaatan iyo shan sano baa degnaa dadka aan la shaqaysto aanu aqaano iskuolka la dhigtay waxaa u badan ajnabi haddana waxaan ka doorbiday dadkaas dadkayga inaan geliyo energygayga aan geliyo sababto ay tahay qof waliba waxa waaye wuxuu la jecel yahay horumarka iyo wanaaga diinteenaanna farayso waxaa naftaada la jeceshaa walaalkaa la jeclow marka anigaa kas u doontay waxaana aada ugu faraxsanahay konta qof oo tiamkayga saddex maahayna inta kale soomaali inay yihiin sidoo kale inta kale oo afartan iyo toddobada kale in afartan iyo shan gabdho soomaaliyeed iyo iyo hooyooyin soomaaliyeed ay yihiin waxaad dhowr goor ku celisay tiamkayga marka tiamkaasi ma kuwo si gaar adiga kuula shaqeeya mise waa kuwo iyagana iskood u shaqaysta oo laakiin aad iska kaashataan arrimahan tiamkayga waxaan u dhahaa waxaa weeye aniga oo dadkan businesska usoo bandhigay u sharxay tareen gareeya sidoo kalena waynu iskaashanaa sida walaaltinima u wada shaqeynaa marka saas bay ku noqdeen tiamkayga ugu dambayntii ruquyo iyo ifraax ayaan mid walbaa weydiiyey bal inay gaartay isku filaanshihii xagga shaqo iyo dhaqaale ee ay raadinaysay waatan marka hore ifraax macaamiisha aniga shaksiyan mase tiamkayga dhan haddii laisku daro aniga shaksiyan boqol qof bay marayaan dadka wax iga iibsado canada iyo adduunka meel walbayna joogaan dadna waxay ka dalbadaan website-kayga online oo markay dalbadaan companiga toos ugu geenayo dadna waa dad aniga halkaan ila joogo aan intaan aniga soo iibiyo aan sii siiyo tiamkaygana saasoo kale qofka ugu yar wuxuu haystaa konton qof oo macaamiishiisa uu wax ka iibiyo saa hadda ku sheega aniga dawladda canada u shaqeeya halkaan muddo toddoba sana ka shaqaynayay waxaa ii qorshaysan hadduu ilaahay idmo sanadkan intii uusan dhammaanin in aan fasax ka qaato si aan ugu soo jeensado ganacsigan sababta ay tahay waxaan ka sameynayay shaqadaasna waan ka sameyn karaa dadkaygana waxaan u helayaa fursad fiican aan ku gaarsiiyo ganacsigii in allaale intii aan saacideyn karan aan ka saacideeyo sidaan haddaan nahay soomaali ooga baxno gacan bilaadan meel kasta in dunida ka joogno ruquyo kusow ayaan iyana sidoo kale weydiiyey bal inay gaartay hadafkii ay ka lahayd inay iyadu isu shaqayso oo ay xoogeeda geliso waxay iyadu gaar u leedahay noloshayda wax weynaa horta iska bedelay wax weynaa iska bedelay oo waxaa waaye aniga qof uma shaqeeyo hadda anigaa isu shaqeeyo just aniga leh inaan mas-uuliyadayda ilaashado aan kambanigayda ilaashado kaas horta waa mid tan labaad waxaa waaye timekii ahaa lasey hadda aniga maanta haddii aan damco inaan intaan safro aan aado hooyadii aan soo arkaa haddaa idhaado haddaan adig aan rabo magaaladoo kaleeto inaan aado ma u baahni inaan aan qof fasax ka qaato ama aan sii sheego oon idhaahdo waxaas iyo meeshaas iyo meeshaasaan rabaa inaan aado all i need waxaa waaye nerseska ila shaqeeya inaan idhaahdo hayo meel heblaayaan aadaa qofkii oo shaqadaan qaban lahaa always waxaan qabaa qof kale oo shaqadee aniga aan qaban lahaa qaban karo marka inaan idhaahdo hayo intaaba daryaan soo maqnaanaa intaasaysa taasna iyadana mid fiican mid kale waaye ta labaad waxaa waaye aniga combanigayga waxaa waaye yani family owned aniga iyo caruurtayda ka wada shaqaysano ka wada shaqayno mas-uuliyadana aana kaa haysano so waxa waaye more relaxtaan ahay just inaan iska ilaaliyo khaladaad inaan la gelin khaladaadkaas inaan la gelin oo oo dhibaato aniga iiga imaanimo ogiya sidayda kaleeto waxaan ahay qof xur e oo iska shaqaysanayso tusaale ahaan caruurtaadoo kale iyaguna kaalintooda maxay tahay ay kula shaqayso waxaan qabaa laba gabdhood iyo wiil aan leeyahay wiilkayga wuxuu bartay qaalaha iyo managementiga lacagta isaga marka wuxuu ii yahay administrationka wuxuu ii maamulaa wixii lacag ee wixii soo galay wixii ka baxay companiga isaga ayaa ii maamulo labadayda gabdhoodna waa nurses mid waxa waaye general managementiga xafiiska dhanay haysaa agencyga iyadaa maamulaysa oo wixii shaqo oo loo baahdo haddii aniga aana joogin xataa wixii shaqo ahoo loo baahdo oo ama sida haddaay aan sheegayo iyadana social workerska la hadalkooda iyo waxaasoo dhan waa iskula wada jirnaa marmar waxaa dhacaysa in qof intuu qof aada u dirto un qofkii uu ku dhaho ama baabuura iga jabay ama muxuu ahaay dhexdan sida noqday ama ma aadi karo oo shaqadii dhexdii isagoo qofkii kale aan gaarin marka mas-uuliyadeeda waayo inay qof kaleeto wacdo ay dhahdo hayo hebel qofkaas iyo qofkaasayta aad maanta qofkaan kusin intuu kasoo baxaayo haddii qof isbitaal ou aado in loo sheego muxuu ahaaye social workigi mas-uulka ka ahaa la dhaho hayo qofkii isbitaal ou aaday la soco maalintu kasoo baxo haddana wuu soo baxay la soco la dhaho oo resumption wax la dhaha lagu soo sameeyo day to day maamulka oo xafiiska iyada ayaa hayso tan kalena waxaa waaye nurseska aniga haddaana joogin iyadaa mas-uulka ah haddii oo qof nurse maanta oo wax noqdana iyadaa aadaysa oo nurseki soo sameynay xafiiska waxaa ka shaqayso lix qof laakiin banaanka waxaa ka shaqaysa ilaa iyo toddobaatan sideetan qof oo dhammaantood bay jeegadooda adigaad bixisid ha
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waannu ku soo qaadannay sheekooyinka ruqyo kuusow iyo ifraax sucdi xasan oo ah laba gabdhood oo iyaga oo haysta shaqo xirfadeed mushaar sare leh haddana ka doorbiday inay iyagu isu shaqeeyaan inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan caashi cuud